aad baad umahadsantahay sacad wasiir waan kaaga mahadnaqaynaa waktigaaga labada dowladood isbabkii soomaaliya heshiisya wada gaareen warmuteed baa la soo saaray meelaha qaarna dadka soomaalida su-aala iska weydiiyeen muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore
warmurseedka nuxurkiisa dadkus ay akriyaanba waxuu ka koobnaa awala intaan warmurseedka loo gelin martiqaadka madaxweynuhu uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-isul wasaaraha etoobiya soomaaliya booqoshadaas ugu yimid waayu madaxweynuhuna hore u tegay warmurseedka lasoo soo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal lix iyo toban qodob uu ka kooban yahay waxau ku nuxnuxsanaya xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaya inay shacuubta mandiqada ku nool ama soomaaliya etoobiya dan badan ay ugu jirto waxaa ugu horeeya in xagga amniga layska kaashado waadn ogsoontihiin oo etoobiya waxay ka mid tahay waddamada midooda africa ee ciidamada usoo dira amisom bay qayb ka tahay in soomaaliya deganaansho iyo nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaansho la-aanta ay gudubto tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in lasii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo quna qonsuuladyo cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fududeeyo waana lagu dhawaaqayo fiidooyinka iyo waxyaabaha la halmaa inay fududeeyaan hadafka laga leeyahana waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan hantida dadka ay gudbi karto dadka nafsadoodana ay gudbi karaan waxaasi dhinac socday oo iyadana aad iyo aad muhiim u ahayd inay labada dalba ku nuuxnuuxsadeen ilaalinta nabadgelyada madax banaanida darisnimada dalba laba dal ay leeyihiin oo dalkaasi dalka dal madax bannaan oo la xurmaynayo maxaan ku yidhahda madax bannaanidiisa midnimadiisa xuduudihiisa intaas waxaa ka sii sii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadisan hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashin midaysan in la sameeyo
wasiir qodobada qaar waxaa ku husnayd isqoojinta heshiisyadii hore dabagelidda heshiisyadii hore dadka qaarna waxaa is weydiinayaan ethoobiya labaatankii sano saameyn bay soomaaliya ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac in kula dhaqmaysa marka heshiisyadan la wada galay oo lagu xusayo qodobadan in la xoojiyahay dowladahee galay ma hogaamin kooxaadkiibaa yaa galay heshiisyadan maxay ahaayeen
heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyey iyo dowladdiisa unbaa geli karo dowlad goboleed ma geli karto heshiisyada oo caalamiga ah dowladdana waa shay joogto ah dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo laakiin dowladuhu waa shay joogto ah ma boqol sano ka hor heshiiskaad gashay dowladi gashay waa inuu socdo laba boqoloo sano ka hor midkay galeen waa inuu socdo taas macnaheeda waxaan kaga jeedaa soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ah way soo martay laakiin haddana dowlado la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay oo adduunyada ay aqoonsan tahay dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaarayaal iyo lahaa iyo baarlamaano heshiisyadii ay galeen dowladda soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jiro oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo wadamadiina la galeen dowlad soomaaliyeed la galeen qof ciddi markaas matalaysa keliya lama aanay gelin marka waa heshiisyadii dowladihii ay galeen arrinta dekedaha oo meelaha dadku aada uga fiiriyeen ethoobiya dabcan dekeda ma laha oo isdhaafsan weyno dekeda ila dhaqaala marka afartan dekedooda lasoo hadal qaaday dowladda soomaliya maxay kala jeedaa
dowladaha waxaa laga dekedaha sideeda marka dekeda la sameynayo waxaa ugu horeeya oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekedaa cid ay u adeegeyso awooddooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo annagu waxaan nahay dal labiiyo toban milyan iyo shan boqol oo kun markii ugu dambeeya lagu qiimeeyey xeebtayna waa saddex boqol saddex mil saddex kun saddex boqol iyo afartan kilomitr markii lagu daro maxaa xuduudaha oo jasiiradaha arrinkaas waxaan kaga je waxay muujinaya marka markii la yidhaahdo dekedatan waxaa loo dhisay gobol soomaaliya ka mid ah oo intaasoo dekadoo laga sameeyo iyo markii la yidhaahdo dekedatan waxay ku salaysan tahay waddooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka milyan ee etoobiyaanka ay ka faa'idaysan karaan iyo dowladaha kasii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekadaha habka loo loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisanya annaga waxaan kaga jeednay dowladda soomaaliya ay kaga jeeday marka ay arrinkan afarta dekedood waafaqaysay waxay u arkaysay dhallinyaradii soomaaliya oo markay koonfur africa iyo bariga africa iyo bartamaha africa iyo galbeedka africa u shaqa tegi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u suuroobayso inay dekedooda inta ka degsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyadoo uu jiro ay waddamada kale u gudbi karaan oo waddamadaas badeeco intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacnaa danta aan ka leenahay waxay tahay dhallinyarada magafa aada inay geyigooda ka shaqaystaan
ethoobiya si bareerahay heshiiskii d b wall somalilan ay qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madax bannaada lagu ololiyay marka sidee isku qabanaysaa inay ethoobiya somalilan iyo d b wall ay la macaamisho dekeda berbera dowladda soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho see la isku qabansiiyo waxaan jeclaha dhegeysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda soomaaliya ay diiday dekeda berbere heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin ee waxa ay ku diiday welina ku diidan tahay waxay ku diiday welina ay ku diidan tahay dowladda soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in lagala heshiiyo aan la soo marin heshiiskaasna waxa uu egyahay hadda mid laga gudbayo annaga iyo dowladda imaaraadka iyo dowladda etoobiya aan ka gudbayno oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah hanaanka caalamigaa waafaqsan qawaaniinta dowligaa waafaqsan oo dowladda dhexe lagala heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba etoobiya garab ha ka ahaato amba maxaan ku idhahda imaaraadka qayb ha ka ahdaano amba somalilan ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano waxaa dowladda soomaaliya ay ku diiday waxay ahayd in dowladda soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixda ay tahay inaan cid kaloo saxiixi karta isa jir arrinta qunsuuliyadaha lasoo hadal qaaday muhiim waayo isku socodka labada dowlad baahi badana jirta laakiin soomaaliya awood ay kaga furataa gobolada ethoobiya qunsuuliyada dhaqaalaha marka laga hadlay safaaradii qaar baa shaqaynla oo dowladahan ku lahayn marka halka ethoobiya laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobolada ay ka furataa marka awoodda isdhaafsan qunsuuliyaduhu soo saameyn badan kuma yeeli doonta ethoobiya gudaha soomaaliya qunsuuliyadaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awooddaada laakiin annagu marka dhallinyaradayna ay badeecada inta degsadaan ay gobollada tagaan oo ay badeeco ka soo qaataan waddanno dhaqaale ay yeeshaan waxaan ku qasbannahay dhallinyarada ama dadkaa soomaaliyeed ee dalkaas tegey inaan adeega ay u baahan yihiin ee heer qunsuliyadeed aan la daba taagnaano waddamo badan oo waad ogsoon tihiin adduunka ka mid oo waxaa jira aan qunsuliyadaheenna aan geyno ama safaaradaheenna aan geyno oo aan u geynayno muwaadiniin soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaalo baaxad leh iyo joogitaan dad soomaaliyeedoo fara badan gobollada kala gedisan etoobiya waxuu dowladda soomaaliya shaqaynayso ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta amba ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa in qunsuliyado ilaaliyo diblomaasiyin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha haysata kaliya waxay ku xiran taha dadka kaa maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniintayna business ahaan dowladihii sooma soo mara soomaaliya lixdankii ilaa hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka soomaalida ethoobiya inuu yahay dhul ethoobiya marka labada dowlad ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee gelinka shanaad dowladda soomaaliya waxaa xilku ka saaran yahay koowaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxadda inay ka hadasha ay tahay oo adduunkana ay ookeeda uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ah ciidda uu ka taagan yahay maslaxadda dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay oo laysla meeldhiga iyaga aan laga shaqeeyin waxaana si wanaag ah dadka soomaaliya cunsurka soomaaliga ah meel kastoo jooga ama oo waddamada dariska ku fidsan nafsadiisa in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo baarlamaanka dhexay ku jiraan soomaalidu baarlamaan ugaara bay leeyihiin maamul ugaara bay leeyihin etoobiya haddii ay joogaan kenya waa sidoo kale jabuuti waa dowlad madax bannaan marka dowladda hadda jirto dowladihii lixdanka way ka nasiib badan tahay dad soomaaliyeed oo dhibban baa kusoo ooyayay dowladahaas annagana hadda waxaa nala deris ah waddamada deriska nala ah dad soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo laakiin calanka calanka soomaaliya kama taagna waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka soomaaliyadu ka taagan yahay ciidda calanka soomaalida kor taagan yahay ayaanu idmanaa inta kale dadka soomaalida hay jooga ma ay dhibana matalaad bay leeyihiin baarlamaanada bay ku jiraan calamaan u taagan xuquuq bay leeyihiin dalka ay la joogaan bay matalaan leeballo kala gedisan ay ku matalaan siyaasaadkiisa ay ka qayb qaataan dhaqaalihiisa ay ka qayb qaataan marka madaxdii lixdankii haddii ay fursadda annaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo ah dadkii soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqdo siyaasadeed waxay la tahay dhib badan oo waddamada labada dal iyo waddamada kaleba dhex maray inaan dhex mari lahayn ugu dambeyn wasiir ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku xalaaleeyo madaxweynaha la marsiiyo rafaafinta rasmigaha la marsiiyo waxaa kaloo aan raba in aan idhahdo waxay tahay dowladda soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada gelaysa heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo heshiisyada waxaa galaya dowladda soomaaliya iska wato qaybteeda fulinta qaybteeda sharci dejinta amba iska warqabto heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladu ma geli karto mana gelaysa annagoo baarlamaankeena wadana gelay bilowdaad broseskaa la marsiinayaa sida heshiisyada kale oo caalamigaaba